agaasimaha arrimo bulshada magaalada gurceel sayid cali cabdi xirse iyo weliba uso kulan laga aday ururka bilaanta magaalada gurceel walibana kulankan tiusa dareeray lanku hadalay baahiyo haysada bilaanta ankooreyna hana kumida hubno ururka bilaanta ee maamulka degmada gurceel iyo weliba iyo maamulku ku codsadeena in helaan xafiisyo ka shaqeeyaan iyo weliba saas oo kale inyo helaan tababara in aan naga ku garab taagannahay kula shaqaynayno hooyooyinkaagii aan nahay hiil iyo hooba aan kula garab taagannahay intaas markaan uga gudbo agaasimo waxaa jira baahi badan oo hooyooyinka degmada gurceel ay ka cabanayaan sida maxaa tiraa xafiis la-aanta sida maxaa tirahdaa tababar la-aanta waxaan rabnaa annaga haddaan nahay ururka hooyooyinka degmada gurceel in wacyigelin aan u istaagno maxaa tirahdaay tababaro aan maxaa tirahdaay degmadu noo fidiso maamulka degmada aan ka codsanaynaa in maxaa tiradaaye ururada hooyooyinka ay wacyigeliyaan dadka kaleeto oo maxaa tiraa iyagana sidoo kaleeto hooyooyinka oo degmada jooga waxyaalo badan oo aan u baahannaha nala ka saacido agaasime aada iyo aadaan kugu mahad celinaynaa xafiis ururka hooyooyinka ma lahan annaga iyo dowladdii waxaan isku noqona dibiga doolood dibiga doolood waxaa la dhagihiisu wax fiican waa maqlaa laakiin dhaayihiisu ma arkaan marka waxaan rabnaa in nala dhadhansiiyo dowladdu waxa ay tahay tababaro dadka loo furo annagana waxaan u taagannahay in aan wax walba oo maamulka degmada ou nala kaabaayo aan annagana u istaagna wacyigelintana samayno asalaamu calaykum waraxmatullah agaasimo arrimo bulshada magaalada gurceel sayid cali cabdi xirsi iyo weliba uuse ballanqaaday in ka maamul ahaan iyo garab surimo doonaan ururka bilaanta waana lan dhisi doonaa xafiis maamulka degmadu inuu ka caawiyo ururka inuu xafiis yeesho waxaan ballan qaadnay inaan ururka ka caawino wax walba ee karaankeenna ah dhan walba iskugu jira uu u horeeyo dhanka xafiiska insha alla wixii karaankeenna ah inaan inka caawino hadduu laa yidhaahdo adduunku hadda wuxuu maraa heer lahaansho qofkasoo u muujiy in wax la isku daro saas calaaaligeed waxaan codsanaynaa insha allah si aad u ilaasataan xafiiskaas oo u noqdo xafiis yacni wax dowladeed wax idinku aada leedihiin waa in dowladuna yani khaasatan xafiiska arrimaha bulshada waa inuu xafiiska waxin ka caawiyaa idinkuna waa inaad wax ku darsataan intaas markii laga soo tago saas si lamida waxaan aqbalnay in hogaanka ama madaxda ururka haweenka xubnaha iyo haweenka kaloo firfircoona ururka la shaqeeya inaan siina tababar aqoontooda sare loogu qaadayo